أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في قد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبرakaatuه wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah shacabka reer muqdisho oo si adag uga jawaabay hadalkii jeesjeeska ahaa ee ka soo yeeray xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda ridada soomaaliya warcelinnada shacabka warbixin ayaad uga bogan doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee bokool oo ku dhawaaqday xamladii dacawiga ahayd ee irshaadul ummah ilaa sabiili arashaad waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka faa'iidaysan doona ayaad caawa faafreebka ku maqli doontaan sidoo kale caawa barnaamijka waxaan idinku maqashiin doonnaa dagaalyahanada alqaacida ee dalka burukina faso oo qaaday weeraro hor leh cagtana mariyey kolonyo gaadiid ah oo cadowgu lahaa haddaba maxaa ugu dembeeyey barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta al aksa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laafi streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع يوم waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa waxaan ku soo gudbin doonnaa qodobo kala duwan hase haatee barnaamijka waxaannu ku daafuri doonnaa shacabka reer muqdisho ayaa si adag uga hadlay hadalkii jeesjeeska ahaa ee ka soo yeeray xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda ridada soomaaliya qodobkaas iyo sidoo kale qodobo kale waxaannu ku soo qaadan doonnaa xubinta hadalhaynta waxaa halkan ka soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa barta alkatayb ay ku leedahay aaladda telegramka waxay bartu gelinkii dambe ee maanta faafisay muuqaal uu soo saaray katayb al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayey weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshaadka murtadiinta kaasi oo ka dhacay deegaanka jambaluul oo hoos taga duleedka degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaan markaan soo qabanayaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka waxaa barta lagu faafiyey xogta qarax qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen saldhigga booliiska ee degmada beled xaawo kaasi oo lala eegtay maleeshaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa qaraxaasi waxaa ku dhintay sarkaal ka tirsanaa booliska ridada kaasi oo lagu magacaabi jiray biley huufood murtadkan ayaa horey u soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka ridada ee degmada beled xaawo waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah kaasoo mid ka mid ah lagu magacaabo deeq waxaana murtadkaasi soo gaaray dhaawac garaaba waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa reer muqdisho oo si adag uga jawaabay gafkii uu gurgurta u geystay dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa si adag uga jawaabay hadalkii saacadihii lasoo dhaafay ka soo yeeray murtad xasan sheekh maxamuud oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya kaasi oo uu ugu gafay sidoo kalena ugu jeesjeesay dadka ku dhaqan caasimadda ee ka sheeganayay dhaqaale xumada caasimadda ka jirta bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah oo isugu jira dhallinyaro iyo waayeel oo warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada ayaa sheegay in hadalka murtad xasan sheekh uu ahaa mid meelka dhac ku ah bulshada sidoo kalena ka dhanah dadkii hantidooda uu buubay qaarkood waxay sheegeen in dhaqaalayarida caasimadda iyo shaqola'aanta ay soo bilaabatay tan iyo markii uu xukunka dowladda riddada dib u qabsaday gurguurte waxay soo socotana ay ka sii dartay bilooyinkii u dambeeyey kadib markii uu xasan murtad jidgooyo dhigtay meel weliba oo bulshadu noloshooda ku maarin jireen mid ka mid ah waxgaradka caasimadda ku dhaqan oo ka mid ah dadkii ka warceliyey hadalka murtad xasan maxamuud ayaa sheegay in dhaqaalayarida caasimadda ka jirta ay tahay mid loo siman yahay oo aysan ku koobnayn dhallinyarada keliya waxa uu tilmaamay in dhibaatada dhaqaale ee dalka ka jirta ay sabab u tahay dowladda riddada ah ee uu hogaamiyo gurgurte wuxuu sheegay inay sugayeen isbeddel ay keento kooxda villa soomaaliya fadhisa oo ay joojiso boobka iyo bililiqada balse ay jawaabteedu noqotay mid gaf ah oo ka dhan ah dadka soomaaliyeed dhallinyarada iyo wadayaasha gaadiidka ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii ka warceliyey hadalka murtadkaasi waxayna sheegeen in lacag la-aantu tahay mid dhinac walba laga dareemayo wadayaasha mootooyinka ayaa sheegay in mararka qaar ay waayaan cid ay qaadaan dadkii rakaabka u ahaanaa dhaqaale xumada jirta aawadeed ay door bidaan inay lugta maalaan waxay sheegeen inay taasi usii dheer tahay lacagaha xaddhaafka ah ee ay kusoo rogtay kooxda riddada waxaa xusid mudan in arrimaha ka dhashay dhaqaale xumada caasimadda ka jirta ay ka mid tahay in ganacsatadii hantida adag haysatay ay lacagahooda kala baxeen bankiyada kuwii dhulalka iibsan jirayna cabsi ay ka qabaan xilliga kala guurka ay u joojiyeen dhaqdhaqaaqyadii ay wadeen kadib markii xubno ka tirsan qoyska xasan gurguurte ay dhulboob xaddhaafah ka sameeyeen muqdisho dhulal ay ganacsato ka iibiyeenna ay qalalaase ka dhasheen haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dagaalyahanada alqaacida oo dalka burkina faso ku qabsaday kolonyo military wararka ka imaanaya dalka burkina faso ee dhaca mandiqada saaxilka ayaa sheegaya in xoogaga jihaadiga ah ee nusratul islaam almuslimiin ay mar kale qaadeen weerar aada u qorshaysan oo ay dhabarka uga jebiyeen xukuumadda dabadhilifka ah ee xiriirka la leh caloosha duushaqaystayaasha ruushka weerar dhabagal ah oo maalintii jumcaha dhacay ay jihaadiyiintu ugu suurta gashay inay la wareegaan dhammaan gaadiidkii kolonyada ahaa iyagoona laayay ciidamadii galbinayay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda wagaduugu ayaa xaqiijiyey in lala yahay tobannaan askari iyo shaqaalihii kaxaynayay gaadiidkii qaybta ka ahaa kolonyada milatariga muuqaal kooban oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay xoogaga jihaadiga ah oo weeraraya qaafilada caskariga kadibna gacanta ku dhigaya wararka qaar ayaa sheegaya in jihaadiyiinta alqaacida ay hanteen saanado milatari lacag caddaan ah iyo qalab kale oo casri ah ayna ka mid yihiin diyaaradaha darooniska ah ee wax lagu basaaso ilaa iyo hadda war rasmi ah kama soo bixin mu'asasada zallaaqa oo ku saabsan weerarkan aadka u xoogan ee ka dhacay waqooyiga burkina faso haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaa markan horteeda yaalla n mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa guddoomiye ku-xigeenkii maaliyadda beledweyne oo la dilay wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in guddoomiye ku-xigeenkii maaliyadda ee magaaladaasi cabdi sahal shuuriye xuseen lagu dilay gudaha beledweyne waxaa guddoomiye ku-xigeenka dilay kooxo burcad ah oo hubaysan kuwaasi oo doonayay inay ka dhacaan moobil uu watay sida ay soo tabisay warbaahinta gudaha magaaladaasi isagoo dhaawac garaab ah ayaa loola cararay cisbitaal ku yaala magaalada beledweyne balse ugu dambeyn waxa uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray tani ayaa muujinaysa heerka uu gaaray dhaca ay askarta xukuumadda muqdisho iyo maleeshiyaadka hubaysan ka wadaan magaalada beledweyne taasi oo maraysa in xitaa aysan ka badbaadin xubnaha xukuumadda ee ku sugan magaaladaasi aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad een saacadihii lasoo dhaafay hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada gaar ahaan soomaalida ka taagan waxay ahayd hadalkii madaxa kooxda hirdada soomaaliya uu ku anflagaadeeyey dadka ku dhaqan caasimada muqdisho ee maalmihii lasoo dhaafay ka sheeganayay dhaqaala darrida ka jirta magaaladaasi oo ay u sabab tahay xukuumadda uu hogaamiyo murtad gurgurte hadalkaasi ka soo yaray murtadkan laga bixiyey jawaab celino kala duwan sidaan warbixinteenii hore kusoo sheegnay waxaa sidoo kale taasi dheer inay kasoo jawaab celiyeen siyaasiyiin murtadiin ah oo ay ku jiraan murtad xasan cali khayre iyo shariif murtad xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق waa tahay dhegaystayaal qaybaha hore ee faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa qodobo kalena way noo soo socdaan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin suhayb cabdulaahi ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal haddii aan egno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin sida dhegaystayaasheenna ay la socdaan magaalada khaza waxaa ka dhacay duqaymo aad u fool xun oo lagu beegsaday dad rayid ah oo ku jiray salaada subax dabcan diyaaradaha yuhuudda waxay si ka sahay u beegsadeen madarase ku taalla bartamaha qidaaca khaza faysalow in ka badan boqol ruux ayaa ku shahiiday dhacdadaasi iyadoo dadka xilliga la beegsanayey caruur iyo dumarba ay ku jireen salaada subax faysalow sawiro iyo muuqaalo argagax leh ayaa lagu faafiyey mareegaha internetka oo ahaa kuwo aad u xanuun badan waxa ay muujinayeen burburka dhismaha gaaray shuhadada iyo dhaawacyada isbarkan sidoo kale sawirada qaar waxa ay muujinayeen iyadoo bacal laga soo buuxiyey hilbaha dadka shahiiday ee go'go'ay dabcan dhacdadan waxaa cambaareeyey shirkadaha iyo ururada u dooda waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha waana mid ka mid ah xasuuqyadii ugu foosha xumaa ee yuhuuddu ay ka geystaan qidaaca khaza dhacdadan waxa ay timid iyadoo ciidanka gumaystaha yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay uu soo saaray awaamir hor leh oo dadka falastiiniyiinta ah looga rarayo deegaanada ay hadda barakaca ay ku yihiin ee dhaca koonfurta qidaaca khaza si gaar ah magaalada khan yunis waxaa la tilmaamaya in digniinta cadowga uu soo saaray ay muujinayso in boqolkiiba siddeetan shacabka reer khaza dhulkooda ay isaga barakacaan halka haddii aan kaga gudubno xasuuqyada saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan mid ka mid ah howlgalladaas oo ka dhacay magaalada khan yunis waxaa lagu beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen askarta yuhuudda sidoo kale kooxaha muqaawamada waxaa u suurta gashay in ay beegsadaan askar ka tirsan ciidanka sahaynada oo gaarayay ilaa sagaal askari howlgalkaas ayaa wuxuu ka dhacay xaafadda tallo suldaan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhashay warbaahinta muqaawamada dhankeeda waxa ay faafisay muuqaal lagu soo bandhigay howlgal ka min ah oo muqaawamadu ay fuliyeen lix iyo labaatankii bishii julaay ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan oo lagu beegsaday ciidanka sahaynada wararkii ugu dambeeyey xaaladda filistiin caaw halkaas ayaan ku hakinaynaa aad ayuu u mahadsan yahay suhayb ayuu kaasi ahaa فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى markanna wilaayada bokool wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa ku dhawaaqday xamladii dacawiga ahayd ee sida tooska uga socota qaar badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya xamladan oo ciwaankeedu yahay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si toosa looga dhawaaqay dhammaan degmooyinka wilaayadaasi oo iminkaba ay ka bilaabatay waxaan idiin soo gudbin doonnaa waaliga wilaayada bokool sheekh cuhmaan abuucabdiraxmaan oo xamladaasi ku dhawaaqaya dadkana ugu baaqaya inay ka faa'iidaystaan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam yaquulu allahu subxaanahu watacaala ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl wayaquulu lmustafa sala allahu alayh wasalama kullukum raacin wakullukum mas-uulun can raciyati aw kamaa qaala sala allahu alay wasalam awalan alxamdu lilah uma alxamdu lilah allah subxaanahu watacala yag mahadnagaan bacda xamdulilaahi subxaanahu watacaala wayba aan mahadnagaane culimaa u diinka iyo nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bakool weeritaankii wilaayadii un weertay yoon ha ajiibenoo si wanaag badan han uga iibgalan way ballana jazaakum allahu khayran safar dhaadheeran ha galan intaas kadib walaalayaal wilaayada islaamiga bakool wayba ka dhawaaqa si xamlo magaajal araw irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shicaar jamasaal ku dhegyan ay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an raaciyat hadafka xamladaas xambaarsanyin maybu ahaa qeybaha bulshada oo shishal duwan in la wacyigeliyo laka wacyigeliyo walalo wali kheer adduunye aakharban ah adduunye aakharab kheersha wali kajar in laka wacyigeliyo laku wacyigeliyo walalo wali adduunye aakharab dhibaato in sheenawn laku wacyigeliyo lunkudigu hadafka guud ee xamlada saasu qeybaha bulshada ee xamladun ka wajahan oo ku faa'iidaysadaan lafadaw mayba ku mid aha kow culimaa udiinka namber labo ee nuqabada namber saddex dhammaan dhalinyarada ama baxda waxbarashada ardayda iskuulleyda iyo dugsiyada qur-aanka iyo maclimiintiyo may kale ku mid aha guud ahaan haweenka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga bakool sida maanaa gabdhaha dhikadow maraakiista iyo waliilamada may kale ku mid aha qeybta shanaad dhammaan xirfadlayaalka ama muruqmaalka ee ka shaqaysada sida maanaa kawaanleyda sharqaanleyda may waxa dullaaleyda gaadiidleyda iyo wali lamada qaybta lixaad mayba nagadaasa ganacsatada noocyada shishal bedelan qaybta toddobaadna mayba waalidiinta ardayda dugsiyada qur-aanka iyo iskuulaadkaba dhammaan qeybaha bulshada ee lanka talagalin iyo ku faa'iidaysadaan mawaadiicda iyo waxyaabaha lan baahanya in lakula hadlana mayba ku mid ahaa kow alwalaa walbaraa fi lislaam namber laba addifaac can araadi lmuslimiina min ahami furuud ilacyaan namber saddex alamru bilmacruuf annahyi can ilmunkar namber afar آثار الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع نمبر شن مسؤولية الوالدين في تربية الأبناء نمبر لح التحذير عن المسكرات والمخدرات وآثارها السيئة على أمن المجتمع تضوء التوبة الصادقة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى سديد محرمات استهان بها بعض الناس سدى الخلوة الاختلاط الأغاني والمسلسلات اللباس الشرعي السفر بدون محرم بغير عذر شرعي سغال الحث على مكارم الأخلاق طبعا المحافظة على الأمانة وكتمان الأسرار كو طبعا الشعور بالمسؤولية لبي طبعا أهمية الصلاة وتعظيم قدرها في الإسلام نمبر سدح طبعا ذم العصبية والقبلية أفر طبعا السم والطاعة للأمراء في المنشط والمكره شن طبعا خطر الإشاعة في العمل الجماعي وبيان حكمها في الإسلام إيه انتاس ومواضيع دي ومواضيع كلا xumbaarsan wacyigelintaas insha allahu tacaala xamladaas qodobka kale insha allahu tacaala aan ka dambeeya maybuu ahaa towsiyaad iyo dardaaran oo inta maanaa inshaada kala dardaarmaan kow wulaadda degmooyinka dhammaan iyo maamulada makaatibta way baan dardaarmaan insha allahu tacaala mas-uuliyadda iyo la saari dadka fuliya xamladun maadaama number kow ama ramsiyo ka yiin in waajibsho gududan ummadana ku aqib taran insha allahu tacaala mawaadiicdaas insha allahu tacaala iyo agaasinkii iyo farsamadii in la hagaajiyo bulshadiina dhammaan in la wada deersiyo iska xilgaamaan insha allahu tacaala mas-uuliyaddaasna iyo in saaranta dadka labaad aanan dardaarmo may waa culimaadudiinka wilaayada jazaahum allahu khayra jazaa meel walbiyo roogaan degmo iyo tuulo iyo baadiyi meelkasiyo roogaanba insha allahu taala inta hadda niila roogdiyo intana dhegeysato doon maywaa insha allahu taala doorkin ka saabsan dacwiga haayay ummadda marka maywaa in la badbaadiyo jahliga laku saar waxyaabaha wanaaga adduunya aakharanka jaran laku buraarujiyo taas kole insha allahu taala doorkin hordaba qaadaasan in qaadatan waana insha allahu taala xamladun laku mari dhaliy insha allahu tacaala sababna ilaahay siinkawaala jazaakum allahu khayran may kaloon dardaarma faday nuqabada iyo ugaasyada wilaayada meelkasiyo roogaan dacwadaas marka may waa in lagu qiib qaado mas-uuliyadda dadka koowka dhiyaasya kumid atiin maamulkii atiin insha allahu tacaala in garab lagnagada marka may waha wilaayadii iyo maamulkii iyo makaatiibtii insha allahu tacaala wacyigelinta bulshadana doorkiin ku qaadata may kaloon dardaarmay dhammaan bulshada wilaayada ka nool dhowr qodob kow iqaamatu salawaad salaado in la ooga oo may ahaa jamaacada laka ooga masaajidada in la camiro insha allahu tacaala qodobkaas usugahay walaalyaal sada ogsantiin waa mas-uuliyadda qofka muslimka ee lankasta muslimaba saaranta jamaacadaas marka may waa ilaahaynan amari aladiina in makannaahum fi lardi aqaamu salah markii lala hadlayo ululamriga iyo ulaadda iyo mas-uuliyiinta iyo insha allahu tacaala in laska helgaamo qodobkaas usugahay bulshadii iyo maamulkii iyo ugaasidii iyo dhammaanba iyo culimmadii in juhd la geliyo ugaasyada oo kale markii ilaahay la hadlaay yo naftio may waa shaqooyinko mayba laka bilaabay shaqooyinkii oo qabadaan salaada laka hormaraysa walaqad akhada allahu miithaaqa bani israa'iila wabacatnaa minhum ithnay cashara naqiiban wa qaala allahu inii macakum lain aqamtum salaata salaada la maraysi zakidii oli dhoon reeda lan dhiki mana may tusiyaase marka ahmiyadda salaadiya lata salaadaas insha allahu tacaala in xoogga la saaro masaajidadana la camiro ciidamada alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar iyo maamulkii dhammaan in arrintaasna nin shal herna jazaakum allahu khayran qodobka labaad oo may ahaan dadka bulshada ku wacyigeliyaan in gudigaan way kumid ah muqaadaraadka iyo fiskiga ee hargaha goosaday oo dadka muslimiinta laka qarqi wahaay oo wilaayaadkii laha kashabahay maanduuriyaal fasaadkii oo dhan iyo fiskigii iyo warkastoo hun abrankan qobada koran ilaahay subxaana wa taala inku obsaday hayna maanaa inshaa isku ilaaliyoy qodobka saddexaad mayba waa sugidda amniga in maynaa amniga lankastaba doorshayga ku jeysada insha allahu taala ay kaalantis la dagaalanka cadowga allah subxaana wa tacaala xogta laha ku gudbiya haddii ata dhammaan marka mayba dadka muslimiinta in oo xogta ka dadaala insha allahu taala iyo sugidda amniga may kaloo lan baahan yaha insha allahu ishaacaadka iyo barbaqaanada iyo hadallada maalayacniga oo fidhukudarrada la taagaya sanagati inta nagati lagurawn nin markiyana maayla la dagaalamo oo laku horseedo dadka ishaacaadkaasi fidhukudarrada aada kawaaldhidin lagna seexayo awalan tunba marka may waa tallaabo laku qaado intaasna koley insha allahu taala bulshadeen dardaarmaan ilaahi subxaana wa tacaala mayba weydiisadaana xamladun tii oo famaro badan ha ku batay ummadan ilaahay unku fa'iideeyey insha allahu taala in ilaahay kawaala unuuna mas-uuliyaddaas nanasaari oo eh, may waa ilaahi subxaana wa tacaala nasaari inninka eebayna dhammaan culumma haddii un aanay ugaasi iyo marka may wahaa iyo maamulkaba ilaahi subxaana wa tacaala nii garab galo ilaahayna ilan tala saardo jazaakum allahu khayra jazaa walkastana ilaahi subxaana wa tacaala ya suurtageliye in asbaabtana la kooyo ilaahay la tuugo marka may waa insha allah wastaciinu bisabri wasalah insha allah jazaakum allahu khayran Eh, insha allahu tacaala dadkeena ilaahay xaqaha nin fahansiiyo waxyaabaha marka adowga weerarka nii qaaday oo qasul fikriga inkoreeyo akhlaaqiyaadka iyo qiyamka ummadii la dagaalamahayana allah subxaanahu wa tacaala ummadaas marka may wahaa eh, ha hanuuniyo dadka ka- ka mashquulsan cadowgan ilaahi subxaanahu wa tacaala noo qabada jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana cododka aad maqli doontaan waa qaar ka mid a golaha nuqabada wilaayada bokool oo dhankooda soo dhoweeyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacdu awalan ilaahay mahadle mahad bilaawme dhammaadaan lahayniya ilaahay igmahadnage ilaahay aning nicmeey nicmooyin fara badan oo ninka nicmeey oo un un koobo kor ma haddii ilaahay ku bacda geeg mayba jaray wafdo oo hogaamiyaw amiirka guud ee gobolka bokool sheekh cumaan abu cabdiraxmaan wafdo hogaamiyaahiyo ama shir guud ahaan lankaweeri nuqabada kanool walaayada guud ahaantii kanool iyo culummada shirkaas oo ka saabsanay tawsiicu lacmaal ini acmaala la qiibsado maaran la shageeya oo dooro guud ahaan dacwo oo xamli eh xamladaas oo la eraw irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad shicaarshana hay kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyati shicaarshana eyi oo guud ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin akukoyti walaalkan amiirkan guud haya sunan inshaani runtii jilsadan meel arka hore jilsadan qiimo badan ahayti ama shuuradan ama taladan ama eh, shalgaadashadan oo arrantan ay lanka kooylan fadheedi Eh, daraankay haddii aan fiiriyo xaqiiqatan waqtije maalamaha dii leera walkoobangu ama faa'iidada lahayti iidan badanayti ma haddii ilaahay ku bacdi walaalkaas iyo walaalahaas iyo guud ahaan xarakatu shabaab almujaahidiina aan mahadnagaan runtii mas-uuliyadda iyo hati geeka islaamkan ahaayaan muslimiintan bariga afka ahaayaan waxyaabaha geeka iyo ka fikirahayaan waxyaabaha geeka bulaketi iyo ka aadinin may waaha walla kooba kor ma e may waaha lanka haddii wanaag usugaalaynan in sheegna Eh, ilaahay maarnay malanka mahanagaw in ilaahay an mahanagaan bacdallaayon an mahanagaan jilsadaas iyo fadhigadaas oo xamladaas laka shalgaadadahay iyo geeka nrowna taariikhdaas taaseta may ballanaa eh, hadhowaada anoo ka hadalaw afka nuqabada mayba diyaaragna biidni illaahi alkariim insha allahu biilaahi almawlaa antininilkoy dhammaan oo nana fari may ballanaa guud ahaantiyo sidii oo ka gaadadaan hadhowayni ciidan an ka faraxsagna waana qaadadaana calaa ra'si walcayni waay oo xaggi ilaahay ka saabsanahay oo eta camalkaana ii oo shaqadaana eta eh, oo ilaahaynana fari mas-uuliyaddaana ti onu tabartaana eh oo on oboodan eh islaamka garab surugna waana qaadadaana waynoo reebayna dhammaan ku hiraan insha allah una ayaada ballan qaadaan haddii ilaahay aro may fareeyo odayaalka ninla roogna lukuyaaba jelashada oo ninanka wada kulman dada kumida muuqnaadan may ballana guud ahaan eh, bokool odayaasha ka nool dhaqanka ee islaamiga eh may ballana guud ahaantiin ini mar alla markaasan deerto mise dacwadan ciidlan garab surumo lan walba mas-uuliyaddiisa gududo oo ilaahay isoon ajar xisaabadaw shareada ilaahayna dhaqangeliyaw miisaanka xasanaadkiisa maalinta qiyaam walka taraw adduunyadana xornimada hati lahaysada may lakahaysada diinkan lakahaysada cizada i sharafteen tan lakahaysana mas-uuliyadii magaag lahaayona in ilaahay kitaab shayda ka dheganaado maaranaya ilaahay ka amaani may ba faray nafsayna faray walaalihii oo maarana noo dambeeyona faraane dadkii maarana ku qeyb galnayna faraane dadkani la roogin faraane in arrintan si toos ee langaadada qodobka kale waxyaabaha lagu hadlay badan amniga lagu hadlay in badan amniga ku mid ahay maylaha madii qodobkaas amniga eh oo loo fiiriya insha allahu mayn qaadaane haddii ilaahay min gobol ha ku- lagu bilaawo ilaa degma degmo ilaa tuulo tuulo ilaa baadiya waldantanka jarto geeka may bajare gaalada tabarbeeli mayn tabarbeelay geeka walgoboto waayt xeer may bilaawtay inay qabaya qabaya qabaa'ilada iska dirta oo iyo gadaraaslah ka gaadada ummato muslimiinta ee dabka in iska dhiibto lamada kana kokool kala walhakadhow kan kan kale in iska guda saas daraadee aan ku faa'iidaysata gandaraasa dareera bulshada ma in sheegay muslimiinta ee ininka ka sugn arantiyada eh warkaana may waa anka wiin may waaha walaalaha ama jilsadan jilsa mubaarak e waay jilsa ilaahay barakeey waay jilsa idan dhawaayanu waay jilsa idanka faraxsanu waay alxamdulilah walana halhaninkananagoy mar walba oo sida oo kale dhiyaashona maarana maamay ahaasaa oo kale dadaalkan asiinku baahagna ilaahay may baan weydiyaanay islaamkan dadkii huuliyohay ilaahu ning cizay ilaahiyow kelimada xaggee ilaahu ka sug ilaahu unuun dad warka xagga gaadlaayo kacdiyo ilaahu ning wal muslimiinta ilaahu cizay muslimiinta ilaahu cizay بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اولا الهي انك مهديان mahadliin kooba korna ilaahay sugnaad subxaana wa tacaalaa maxaa dacli kadib may goobtoon kuma hadnagaane makaankuun jilsadon qiimaha badan fadhiyaan walayada islaamiga gobolka bokool amiir sheekh hogaamiyow culimmada nuqabada gobolka bokool jilsi usul qiib qaadeen oo ahayti jilsi qolon diimeed ee wadatashi diimeed hayti maylana ilaaheenin barkeey idi ha qaaban qaabidi maskan ha geliidi safar ha geliidi maylana jazaakum allahu khayr ilaahay miisaankin akhrisinka kaba kulon qiimo badan ilaahay agtisna qiimo kale diintana lanka kaalmayaw waana lakugu taladaw sidii arday waa laka gobada fadi iyo goobtan ku dhi ilaahayna nin barkay amni iyo caafimaadna ilaahaya ninsay antaas kadib kulankaasi oo barkaysanaayey mayna ninshaanay wafdagon walaalaha walaayada gobolka bakool waaliga gobolka hogaamiya u ninshaanana gacan askabsi diimeed walna mamnuucaadu walna wadatashi walqabashu wali mamnuucaad eh oo halkun laha ku jeedi i wali wada gobseeba walaalihii la qaadani waana garab surugna waan hor dareerana insha allahu tacaalaa waan hambaarnay wali mamnuucaad ee humaayi haddii ata munkar haddii ata mugaadiraad haddii ata lebes homo arday gaabdorno lebesulkufaare haddii ata arday waxyaabaha badano arday afkaban gobda korna insha allahu tacaalaa maylana ilaahay inkunagada ku hera wal kasta oo ilaahay kataabshii raalankaaynu ku raalana bulshada mas-uulkuana نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markan shabeellada hoose wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo gebagabaysay dowro socotay muddo saddex bilood ah oo darus kala duwan oo sharci ah ay ku qaadanayeen ciidamada xisbada ee wilaayadaasi munaasabaddii xiritaanka waxaa ka qayb galay odayaal dhaqameed iyo mas-uuliyiin iyo qaar ka mid a culimmada codka aad maqli doontaan waa sheekh fu'aad maxamed kalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحان أفدنا ختامك دورة حزبة قول كشبه لدى هو سلو قبتي وحانا تلمامي دونا موضوع كسابسا الحسبة في الإسلام روح حسبة وحل أقربه إن أولي ماذا الله سبحانه وتعالى waxa uu ku tilmaamay ummaddani inay tahay umma ta'muru bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar xisbadu qadiyada loo allaah loo doortay waxaa weeye allana howsha u bixiyey inay dadka wanaagga faraan xumaantana ka reebaan iyagoo calaa shawkatin wa quwatin ah iyagoo awood leh oo shawko leh inay dadka wanaagga faraan xumaantana ka reebaan shawkadaada iyo awooddoodana ina waxba ku dulminin allah wuxuu yidhi isagoo ammaanaya ummaddan kuna ammaanayo saddex tilmaamood oo waaweyna allah wuxuu yidhi fii kitaabi alcaziiz wa huwa asduq alqaa'iliin kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas taamuruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar wa tu'minuuna billah walow aamana ahlu lkitaabi lakaana khayran lahum minhum almu'minuuna wa aktaruhum alfaasiquun allah wuxuu leeyahay waxaad tihiin ummadaha kuwii ugu khayr badnaayee la soo saaray saddex tilmaamood ayay ummadda ummatu muxamedin sala allahu caleyh wasalam ay ku gaartay awalan waxaa weeyaan ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkari wa tu'minuuna billaah wanaagaad faraysaan xumaantana waad reebaysaan allaad rumaynaysaan keligii baa caabudaysaan markaasaa alla wuxuu ceebeeyey ahlu kitaabkii waxay khayriyada ku waayeen xumaantana ma ayn reebi jirin wanaaggana ma aynan fari jirin allah wuxuu yidhi walow aamana ahlu lkitaabi lakaana khayran lahum allah iyo rasuulkiisa muxamed ee edday rumayn lahaayeen taasaa u khayr badnaan lahayd minhum almu'minuuna wa akharuhum alfaasiquun waxaa laga helay kuwii ahlu kitaabka ahaa dad yar oo mu'miniina agharkooduna faasiqiin bay noqdeen waxaa allah subxaana wa tacaala amrayaa ummadda inay ka baxdo jamaaco dadka khayrka farayso xumaantana ka reebayso haddii la waayo ummad jamaaca u taagan wanaag inay faraan dadka xumaantana ka reebaan ummaddoo dhan baa baaba'ayso faqaala tacaala ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله وحوليه هيدين كم من نقطة جماعة ذاتك وناك فريس حمانتنا الربيس و culummada iyo dadka xisbada ah ee ka shaqaynaya wanaagga xumaantana reebayo kuwaa iyaga ahay isu taagay dadka inay wanaagga faraan xumaantana reebaan ajarna alla ka xisaabsanayaaye alla wuxuu ku tilmaamay inay liibaaneen waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri ha idinka mid noqoto jamaaca dadka khayrka u sheegaysa waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wanaaggana faraysa xumahana reebaysa wa ulaa'ika hum almuflixuun kuwa waa liibaaneen عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نبي قال له حلو والذي نفسي بيده ودارت نبي نبي حلو عليه الصلاة والسلام الله نفت إذا قعنتي سكجرتا كدارتي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا قد فريسان حمان تنواد ريبيسان أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم هذا سيدا يلي ويدان وناقة فري ويدان xumaantana reebi bay weydaan alle wuxuu u degdegayaa cadaab xaggiisa ka ahaaday ow layuushikanna allaahu an yabcatha calaykum cadaaban min cindih cadaaban minhu cadaab xaggiisa ka ahaaday wuu alle u degdegaya inuu idinku soo bixiyo humma tadcuunahu marka cadaabka idinku dego humma tadcuunahu falaa yustajaaba lakum kadib baad alla baryaysaan mana laydinka ajiibayo rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan وxasنhu shayk األbاniي raximah الlah fii صaxiiح اjaamiع الsakiir marka waxaana laga rabaa ummadda in laga helo dad wanaagga fara xumaantana reeba si aan ciqaabka usan camimin abubakr الصidiiq radي الlahu canhu صaaxibi rasuuli اllaahi waxa uu leeyahay aayad bay dadku qalad ka fahmeen aayaddaasoo abubakar naga saxay allah wuxuu leeyahay haddii dadku ay xumaan sameeyaan ay xumaan iyo fasaad sameeyaan naftaada ku dadaal adigu oo naftaada ilaaliso marka waxaa muuqanaysa ninkii wanaagga ree ee xumaantaas arkay inuusan xumaantaa ka hadlin oo naftiisa u ilaalsado aayadduna sidaa ma abubakar radia allaahu canhu oo ahaa saaxibkii rasuulka ayaa arrintaa ka hadlo wuxuu yidhi can abi bakri sidiiqi radia allaahu canhu qaal yaa ayuha annaasu inakum taqra'uuna haadihi alaaya dad yahow aayaddan baad akhrinaysaan oo allah uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum ay alzimuu anfusakum naftiina laazima naftiina ku dadaala laa yadurukum man dalla ida htadaytum ma idin dhibayo qof dhumay idinka haddaad hanuunsanaataan maxaa ka muuqanaya marka ninka inuu naftiisa hagaajiyo wixii dhumaayo aysan shaqadiisa ahayn aayadda sidaasaa loo fahmi karaa arrintaas oo abubakar naga saxay markaasuu yidhi wa inii samictu رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه فيري الله سبحانه وتعالى رسولك حنو الشيقية ومد هدي ظالم أركته من ظالم أو ظلم سميني هدي أركته هدي لبدي سقعان قبن لما أنتد على بألك عمل مياه dadku nebigu wuxuu ku tilmaamay dad dooni saaran buu ku tilmaamay qaarna ay kor degan yihiin qaarna hoosay degan yihiin kuwa hoos degan markay biyo u baahdaan kuwa kor bay u doontaan maalinkii dambe waxay yidhaahdeen maxaan walaalahay u dhibaynaa biyaha macaanee hoosta maraya doonta maan alwaax ka bixinno haddii alwaax laga bixiyo biyihii baa soo galaaya biyaa la helayaa soo maa laakiin biyaha hadday soo galaan doonta ma soconaysaa doonti waa qarqoomaysaa markaasuu nebigu sala allahu caleyh wasalam kuwa kor saaran haddayan kuwan doonta raba inay alwaaxa ka bixiyaan haddaynan gacmahooda qabanin dhammaantood waa qarqoomayaan buus haddayse gacmaha ka qabtaan najaw wanajaw jamiican iyagana waa badbaadayaan walaalayaalow doonta ha dilaacinina soo biyo unma rabtaan annagaa kor ka soo degayne biyaha idinka noo haya iyaga kuwa korena waa badbaadayaan kuwa hoosena waa badbaadayaan akhiiran waxaan leeyahay ruuxa xisbada ah maaha ruuxa dadka awoodda u sheegta ee sida adag iyo cunfiga kula dhaqma waa ruux raxiima weeye waa nin dadka khayrka la jecel waay ina allaha rafiiqun wa yuxibu rifqa nabi wuxuu yihi alle waa midda mid naxariis badan oo turid badan turiddana alle waa jecel yahay inaad muslimiinta u turtaan nin nin ulku dhufan karaa ma jiro ruuxa mu'minkaa dhabarkiisu waa mamnuuc in wax lagu dhufto imaamu albukhaari wuxuu baabaystay baabu dahri lmu'mini ximan mu'minka dhabarkiisu waa seero wey ilaa qaadi inuu amro yidhaha intaa ha lagu dhufto mooye hal ul haddaad ku dhufato qiyaamaha lagaaga goyni haddaan adduunka lagaaga goyn marka mujtamaca wanaag iyo dabacsanaan iyo naxariis kula dhaqma allahna waxaan weydiisanaynaa towfiiqda inuuna waafajiyo waxaan kaloo idinkaga mahadcelinayaa markaan alle u mahadiya ka gada ale bacda xamdi illaahi subxaanahu wa tacaala huma sabarkii aad sabarteen iyo dadaalkii aad muujiseen wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markana dhegaystayaal waxaad dhegaysan doontaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الس- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى يا نمها النقينا نعمك سفرها بضان ودوش إنكم قل ديستي فضينت هوشان أنو فذي ومدسو سعوتي صدح بلوض أه ما أنت أنا ختام كذا أن جوجنو إلهي سبحانه وتعالى أقوم هالنقينا رنتاسي ولقول لساي قيب كم إذا حسبة قبلك ودقموين كلا دون لقصو كلا أروريي muddo saddex bilood la dhisayey si ay bulshada ugu adeegaan allahan ugu mahadnaqaynaa arrintaas noo fududeeyey waxaan u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran akhyaarta ka soo qayb gashay xafladani khitaamka ah oo sheekha ugu horeeyey iyo nabadoonnada ee garabkeena soo buuxiyey miisaanka xasaanaadka allah u saaro wixii dardaaran ee na siiyeenna ilahi subana wataala ha ka ajarsiiyo waxaan kaloo u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran ardadii iyagana ku sabray muddadaas ee saddexdii bilood ah dulqaatay duruustii loogu talagalayna dhammaystay xifdiyey kor ka qabtay ayaan iyagana u mahadnaqaynaa waxaan kaloo u mahadnaqaynaa macallimiintii dowladdaasina la bixinaysa jazaahum allahu khayran iyagana ilahi subhana wataala miisaanka xasanaadka allah u saaro axibatii fillah wixii dardaaran ah cod- culummada iyo odayaashaan oo dhammaystiray waxaanu laga rabaa keliya inaan qaadano ogaada shaqada ah haysaanna waa shaqadii nebi maxamed sal ly slam uu qaban jiray nebi maxamed sal ly slam wuu xisban jiray soo maha suuqyada ayuu mari jiray meelaha dadka iskugu imaadan uu tegi jiray wuu xisbeyn jiray macruufka ayuu dadka fari jiray munkarkana waa reebi jiray wax khaldan hadduu arkana dadka waa ka towjihin jiray waxyaalaha nebi sal l slam laga wariy waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah wuxuu soo maray raashiin bannaanka la tubay oo nin uu iibinaayo raashinka waxaa ku da-ay roob xagaayaa ku da-day hoostiisaa qoyan tii kii korena wuu qalalayn gacantuu geliyey gacantiisa waxay soo taabatay qoyaan markaasuu ninkii raashinka wuxuu ku yidhi maa haadaa yaa saaxibi acaam war ninka raashinka gadaayo muxuu yahay waxaan hoostana ka qoyan korna ka qalalan nib allow samada ayaa ku daaday markaasu wuxuu yidhi maxaa ko- kor u yeeli weysa dadka u arkaan kan qoyan maxaa kor u geen weysa dadka u arkaan man khashanaa fa laysa mina marka shaqada aa haysaan waa shaqadii nebi maxamed sal lla alay slam ammaan iyo sharaftaasaa idinku filan waxaa la rabaa shaqadaasi in lagu sabro oo loo dulqaato oo dhibka kaa soo gaaraayo oo ajar xisaabsato ayaa laga rabaa sabarka marka waxaa la rabaa daacada shaqada aa haysaan waa daaco ilahi subana taala loogu dhowaanayo sabaree ka rabtaa saa ajar u heshid oo daacada aa ku dulqaadato waxaa kaloo laga rabaa macsiyada iyo ilaahay subana watacaala waxyaalaha uu raalli ka hen inaad ka sabarto ilaa waxaa la tacaamulaysa waa bulsho ya qeybaheeda kala duwan ayaa la macaamilaysaan noocyo badanay ka kooban tahay dad baa ujeed badan leh waxaasoo la raxooyaan dadkaas waxaweeyaan waxyaalaha kala kulmaysa inaad ka sabarta laga rabaa oo ka sabarto ka dulqaado waxaa kaloo laga rabaa waxyaalaha kugu dhacaayo oo jidkan aad ku taaganta kugu dhacayana inaad ku sabartaa laga rabaa haddii lagu aflagaadeeyo horta aada lasoo aflagaadeeyo inaad ku sabarto oo dulqaadato ikhwaani intaasaa la rabaa waxaa kaloo insha allahu tacaala maadaama bulsho aan ku dhex jirno oo dad aan la macaamilayno waxaa la rabaa inaan dadka ka duwannahay dadka inay ku daydaan la rabaa dabeecad wanaagga salaadaha qur-aan akhriska meelaha khayrka oo la xaadiro dadka inaan nooga daydaan la rabaa jazaakum allahu khayran makaarim alakhlaaq ayaa la rabaa qofka waxawaya inuu ku tilmaanaado fadlina waa laga helaa ya inuu qofka mugta xusnulkhuluq dabeecaddiisa iyo habdhaqnidiisa ay wanaagsanaato waxa weeyaan fadli dheeraad ayay leedahay kow waxaa laga helaa ilaahi subxana watacaala awaamirtiisa ayaa fartoomi dabeecadda wanaagsan iyo habdhaqanka waxyaalaha ilahi subana watacaala uu faraya ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha ay leedahay waa inaha taacatun lirasuli lah slam rasuulka alla ay ateecaysaa maxaa yeelay nebi maxamed sal alay wasalam wuxuu ahaa axsanu nnaasi khuluqan ninka dadka ugu dabeecad fiican ayuu ahaa nebiga sal slam ayaa waxaweyaan ku ku ateecaysaa nebiga ayaa nagu jeclaanaayo ilaahay subana wataala ayaa nagu jeclaanaayo waxyaalaha jannada lagu gala ayay ka mid tahay dabeecad wanaagga maxaa yeelay dadka nebi maxamed sal slam mar la weydiiyey wuxuu yidhi dadka waxa ugu badanoo jannada ay ku galaan noo sheeg nabi alla yidhi muxuu yidhi taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq waa alla ka cabsi iyo dabeecad wanaag marka axibatii fillah jazaakum allahu khayran waxaa la rabaa maadaama bulsho aan la macaamileyno dabeecadda wanaagsan inay markasta habdhaqan ay noo noqoto waxa juhdi laydinku bixinaayo oo qarash lagu bixinayo waxa weeyaan inay dadka mogtahay wanaagga iyo khayrka laidin sheegayo inay dadka idinka arkaan la rabaa insha allah taala aan lagu khasaarin waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran culummada insha allah taala wixii dadaar aan noo dhamaystiray waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in wixii laydinka sugaayay ama wixii dardaaran ah oo laydin jeeday inaan laydinka arki doona rajaynayna insha allah tacaala ilahi subana taala waxaan idin weydiinaynaa inuu diinta idin xifdiyo cimriga iyo da'da inuu ilahay ina idin barakeeyo oo idinka dhigo shaabun nasha fii cibaadati illahi alla idinka weydiinaynaa هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka waadna ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu